I was built to be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me, so stand up.
waxaa habeenkan caawa ah la ciyaaraya kulanka adag ee derbida le madonina oo doonaya inuu dib ugu soo noqdo derbiga adduunka oo uu mar ahaan jiray wuxuu ahaa filasuufkii ruushanka ahaa ee fiodor dostofiski ninkii yidhi tilaabo cusub oo aad qaaddo iyo tiraab cusub oo aad tidhaahdo waa waxa ay badiyaa dadku ka baqaan taasina waa waxa ay milan iminka samaynayso kadib hoos u dhac shan sannadood ah aan dib idin yaro celiya bishii oktoobar ee sanadkii tegey aad bay u kala duwanaayeen dunida roseneere iyo midda neere adsuri gaar ahaan markii ay tan dambe guul ku dabaaldegtay daqiiqadihii ugu dambeeyey lugtii hore ee derbida lamadonina goortaas uu diraca inter ee mauri icardi uu gool daba mariyey donaruma oo si khaldan u akhriyey tiirada iyo hoobadka kubaddaase yeelkeeda haatan taasi waxay u muuqataa xusuus hore waayo labada kooxiba aad bay isu bedeleen shantii bilood ee lasoo dhaafay tusaale ahaan derbigii hore inter ma bilnayn balse waxay ahayd koox baxdooy ah oo ciyaaraysa kubad ha beddelkeedu aad u sarreeyo waxaa u dheereed inay ahayd koox guuleed kooxda lujiano sbaleti waxay derbigii hore isu diyaarinayeen iyagoo gaaray lix guul oo xidhiir ah kuwaasoo ay ku garaaceen kooxo gudo iyo dibadba lahaa sida tottenham hotspur b s v fiorentina sambadoria calyary iyo sbal dhanka kale ac milan oo marti ahayd ma ahayn koox isku toosan oo lagu tashan karay oo waa tii baxaad degaysay waxay ka badisay kooxaha sasaula iyo kievo balse waxay dhibcaha la qaybsatay kooxo ay ka mid yihiin impoli iyo calyary mana u muuqanin koox isla haysata oo isla jaan qaadaysa gebi ahaanba gonzalo higuain ma lahayn astaamaha qanaas labaatan gool sanadkii looga bartay shakina kuma jiro in milan ay xilligaa ahayd koox la legdamaysa dhismaha asaaskeeda halka ay inter milan ahayd koox uu saqafka oo qorihii u harsan yahay yeelkeeda tan iyo habeenkii uu ikaardi guusha ka xaday kooxda milan oo ay la ahayd inay ciyaartu barbaro gool la-aana ku idlaatay waa isbedeleen wax kasta oo ku saabsan dhanka cas iyo dhanka buluugga ah ee caasimadda xaragada talyaaniga ee milaano inter waxay guushii derbiga raacisay guul kale oo qurux badnayd oo ay laatsiyo saddex iyo eber uga badisay gurigooda waxay ku dartay shan kale oo ay ku xaaqday kooxda genoa ka hor inta aysan taayaradu u bixin intii u dhexaysay nofembar iyo februaayo waa sida dagaalyahankii napoleon oo barafka eeday markii uu duulaanka ku ahaa dhanka moscow wax kasta waxaa malaha caqabad ku noqday qabowgii jilaalka waxaa markaa wixii ka dambeeyey bilowday hashkadaynta taayarada inter kadib markii uu yimid muran ku saabsan kandaraaska icardi iyo inter waxaa sidoo kale in arsenaal iyo e p l loo fasaxo suuq jilaalkii janaayo si furan u codsaday ivan berzich oo garab weerarka ka ciyaara waxaasoo dhammina si taban ayay u saameeyeen tabartii iyo jihadii ay u sharacanaysay doonida kooxda inter waxaana arrinta uga sii daray sida qallafsan ee uu isbaleeti u fahamsan yahay xiriirka dadweynaha iyo qaabka uu u maareeyey arrinta icardi oo uu kabtanimadii ka xayuubiyey taasoo inter u qaybisay dhowr qabiil oo iskhilaafsan argentiin italiyaan iyo islaaf waxaana dhaawaca kooxda cusbo sii taabsiiyey inay kooxdu khamiistii oroba liig uga hartay gacmaha kooxda eintracht frankfort ee dalka jarmanka jeer uu isbaleyti si lala yaabay ciyaarta u soo geliyey ilmo uu ka keenay primavera isagoo aan midna ka haysanin labadii weerar ee dhexe oo ay mid isaga is-eedsan yihiin dhanka cas ee milano iyana xaaladdu aad bay isu bedeshay ilaa bishii oktoobar gatuzo wuxuu muujiyey inuusan keliya ahayn nin burjaawi ah oo indhiguduudis iyo halla iga xishooda uun wax ku xaliya balse wax ka yaqaana xeeladda kubadda cagta iyo maaraynta dadka waxa loo yaqaano man management wuxuu kooxda oo bilaabiteri ahayd dib ugu tallaalay ruuxdii iyo riiqdii muddo ka maqnayd isagoo sidoo kale adkeeyey daafaca kooxda oo iminka noqday midka ugu bakhiilsan yurub oo idil waxaana sii cawisay suuqjilaalkii janaayo oo ay milan ahayd kooxda yurub oo idil ugu kharash badnayd waxaana hegwayn oo chelsea aaday ku bedeleen boolishka cusub ee christoph piontek oo ku caan ah magaca il bistolero oo toddoba kulan lix gool u dhaliyey kooxda milan iyo laba kale oo uu ka dhaliyey kooba itaaliya waxaa weheliya lucas puketa oo reer brazil ah kuwaasoo markii dhulka la dhigayba horey ka dhaqaaqay milan oo aan seri a iyo kooba itaaliya looga badin sanadkan labada kun iyo sagaal iyo toban ayaa toban kulan toddoba jeer badisay saddex kalena barbaro gashay balse waxay caaw ciyaaraysaa derbi milano oo aan ahayn kulan ay natiijaduisu ka turjunto kooxdii markaa cadcad kuna darsoo milan oo laba kulan ka hor uun la wareegtay kaalinta saddexaad waxay hal dhibac oo qura ka sarraysaa kooxda inter milan oo ah kooxda ay booska kala baxday sidaa darteed kama dhigna in inter dhimatay oo la aasay sidaa daraaddeed kulanka derbi milan oo markii ugu horreysay muddo dhowr sano ah ay labada naadiba dheelayaan iyagoo u ordaya boos champions league ah kooxdii badisaaba waa u faa'iido waayo haddii milan badiso waxay xajisanaysaa kaalinta saddexaad iyadoo cadaadiska ku kordhinaysa kooxda napoli oo labaad ku jirta oo lix dhibcood uun ka sarraysa halka inter ay saddexaad ku soo noqon karto haddii ay guulaysato milan waxaan sidoo kale uga daraynin barbaro dhanka kale magaalada milano oo doonaysa inay soo ceshato qiyamkeeda ah caasimadda kubadda cagta heerka kooxeed waxaa ciyaartan caawa laga daawan doonaa laba boqol oo dal waxaana kasoo qaybgeli doonaa in ka badan lix boqol oo saxaafadda ku howlan kuwaasoo ay ka mid yihiin laba boqol iyo lixdan wariye lixdan sawir qaade iyo ilaa saddex boqol oo ka shaqeeya wax soo saarka tiifiyada waxaana ciyaartan tebinteeda oo keliya ku qaybsanaan doona shan iyo labaatan kaamaro oo ah nooca casriga ah ee isha macaan ee ku shaqeeya hanaanka four k resolution kuwaasoo ku siinaya muuqaal fasiix ah oo joog iyo jief balem kulankan ka tirsan seriyaada ee caawa kulminaya kooxaha a c milan iyo inter milan wuxuu horyaalka talyaaniga ka noqday rikoodh cusub dhanka dakhliga iyadoo ay garoonka oo qura ka soo xaroonayso shan milyan iyo toddoba boqol oo kun oo yuro waxaa wada gadmay dhammaanba kuraasida garoonka oo ka badan siddeetan iyo shan kun oo kursi wuxuuna dhanka dakhliga ka sara maray ciyaartii awal rikoorka haysatay oo laga helay shan milyan iyo laba boqol iyo sagaashan kun taasoo dhex martay kooxaha inter iyo yuventus kana dhacday isla sansiro bishii abriil labadii kun iyo siddeed iyo toban garoonka sansiro oo marti caawa loogu yahay kooxda ac milan oo iyadu taageerayaasha leh marka laga reebo wax ka yar shan kun ayaa waxay garoonka ku casayn doontaa nalal lagu xirayo dhinacyada garoonka kuwaasoo ka mid ah olole xayeysiin ah oo loogu magac daray join the flame waxaana ka daarmaya ilaa boqol iyo toddobaatan nooc oo dhida ifaya ah kuwaasoo isugeyn ahaan soo saaraya wax u eg dambaaburo dab ah oo holcaya halka rabarka kaali oo ah taageero milan uu garoonka ka qaadi doono hees cusub oo halkudhageedu yahay i love you ciyaarta kaor xilliga biririfta nasiinada laacibiintii hore ee ac milan sida christian abiati massimo ambrosini cavu dida bibo insagi alessandro nesta iyo massimo odo ayaa dadka usoo bandhigi doona funaanada milan golori oo ay xiran doonaan kulan samafala oo ay la leeyihiin halyeeyada liverpool legends oo ay anfield kula ciyaarayaan saddexlaatanka bishan maarso isku soo xooriyo derbi milano derbi delle madonina ama derbi del vuoco waa kulan iska indhatira wax kasta oo ku xeeran xiisihiisuna waa ruuxi oo kuma xirna xaaladda ay kooxi ku sugan tahay booska ay ku jirto iyo dhibka haysta waayo derbi milano waa derbi mar kasta iskii u shidan maxamed xaaji hadal same meediya Stand up, stand up.